bismi illaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku astaysan tahay labaatanka bisha may sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa xasilooni yaro degan laga dareemayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasoo xaafad ka mida magaalada ay ku dagaalameen labadii maalin ee lasoo dhaafay maleeshiya beeleed kala taabacsan laba qabiil oo ka mid ah kuwa dega gobolkaasi hiiraan xaafadda dhacda dhinaca galbeed ee magaalada beledweyne ee lagu magacaabo halwadaag ayaa laga dareemayaa xoogaa xasilooni ah ayadoo dadka deegaankaasi dadka ku dhaqnaa xaafaddaasi gebi ahaanba isaga barakaceen gudaha magaaladaasi qaar ka mida dadka deegaanka oo warbaahinta siyaabo kala duwan ula hadlay ayaa tilmaamay inaysan suurtagal ahayn inay dib ugu soo laabtaan magaalada tan iyo inta gudaha magaalada ay ku wada sugan yihiin maleeshiyaadkii dagaalamay ayadoo dhinaca kalena odayaasha ay wadaan waa waan ku aadan sidii maleeshiyaadka loo kala qaadi lahaa dhinacyada dagaalamayna loola wada hadalsii lahaa qaar ka mida odayaasha ayaa tilmaamay in dagaaladan kusoo laalaabtay gobolka hiiraan gaar ahaan galbeedka ay tahay mid salka ku haysa anooyin qabiil iyo sidoo kale wax kala tabashada beelaha labada dhinac kala degan ee dagaalamaya dhinaca kale maamulka gobolka hiiraan ayaa tilmaamay ama ka hadlay dagaaladaasi ayagoo sheegay inay wax ka qaban doonaan dagaaladan kusoo lalaabtay magaalada beledweyne ee dhibaatada ku keenay dadkii dhaqanaa dadkii ku dhaqanaa xaafadda howlwadaag ee dhacda galbeedka magaaladaasi gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed oo haatan kaga maqan magaaladaasi xanuuno dhanka caafimaadka ayaa tilmaamay inuu dib ugu soo laabanayo magaalada sida ugu dhaqsiyaha badan si xal looga gaaro dagaaladaasi waxauna sheegay inaan la aqbali karin in gudaha magaalada lagu dhex dagaalamo taasoo waxyeelle ay ka soo gaarta dagaaladuna dadka ku dhaqan gudaha magaaladaasi qabaa'ilaadkan ku dagaalamaya galbeedka magaalada beledweyne ayaa in muddo ah waxaa soo laalaabtay dagaaladoodan ayadoona inta badan dhibaatooyin kala duwan ay soo gaaraan dadka ku dhaqan xaafaddaasi iyadoona sidoo kale magaalada haatan ay ka jiraan dhibaatooyin barakaca oo u sababay fatahaadda webiga shabeelle oo xaafado ka mida magaalada beledweyne biyo aad u fara badan ku sii daayey ayadoona haatan maamulka uu marka hore la tacaalayay dhibaatooyinka biyaha iyo saamaynta ay dadka ku yeesheen ayaa haatan waxaa soo kordhiyey mar kale dagaallo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo ku dhex dagaalamaya gudaha magaaladaasi taasoo sii cakirtay nolosha dadka ku dhaqan gudaha magaaladaasi wixii waraya kusoo kordha xaaladda magaalada beledweyne wararka dambe ee raadiga wardheer ayaad kula socon doontaan haddii allaha awooddala laga helo wasaaradda gaadiidka ee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday ama ka digtay in xilligani la galay xilligii badxiranka iyadoona ugu baaqday dadka soomaaliyeed ee ayagu ku howlan wax ka raadinta gudaha badda inay ka digtoonaadaan sidoo kale waxay wasaaraddu u digtay doomaha kusoo xirta dekedda weyn ee magaalada muqdisho ayadoo tilmaantay in xilligan la galayo badxirankii ilaa iyo laga gaara bisha sagaalaadna badda ay xidhan tahay sida uu sheegay wasiirka wasaaraddaasi nuur faarax xilli uu shir jaraa-id uu ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya uu kaga hadlayay dhibaatooyinka lagala kulmi karo xilliga badxiranka lagu jiro haddii ay isku daydaan doonleyda ama kalluumaysatada soomaaliyeed inay u jillaabtagaan gudaha badda waxay ilaaminaysaa ama ay ogeysiin ku bixinaysaa in labaatanka bishan aynu ku jiro ilaa shan iyo tobanka bisha sagaalaad ay tahay xilligii badxiranka badda soomaalida taas oo macnaheedu yahay inaan badda khatarteeda ay ku baraarugaan dadka badda ka shaqaysanaya dadka maraya ama kalluumaysata ha noqdaan ama ganacsata ha noqdaan markaa badxiranka way yaqaanaan dadka soomaalidu xilligaas u dhexeeya labaatanka bisha shanaad ilaa shan iyo tobanka bisha sagaalaad badda sidii hore ee looga gooshi jiray loogama gooshi karo sidaa daraaddeed waxaan uga degaynaa doonyaha noocay doonaan ha noqdaan ma mari karaan badweynta soomaalida xilligan sidaasoo kale waxa aan mari karayn maraakiibta ka yar kun iyo shan boqol oo mitrik tan markabka ka yarya miisaankiisu ma mari karo markaa ganacsatada kalluumaysatada dadka kale ee ku safraya soomaaliya qayrkeedba waxaan uga degaynaa ama aan ogeysiinaynaa xilligaa badxidhankee lagu jiro inaanay u isticmaalin badda sidii hore oo naftooda iyo hantidoodaba runtii khatarta kaga imanaysaa ay ka digtoonaadaan waana mahadsan inta badan kalluumaysatada soomaaliyeed ayaa dhibaatooyin kala duwane kala kulma xiliyadan oo kale u jilaabasho tegista badda ayadoona qaarkooda lagu waayo doomyaha ay kaxaystaan iyo sidoo kale qaar ka mid a shaqaalaha ka shaqaynaya xilli intooda badanna ay yihiin dad la tacaalaya alyoomka ama qutulyoonka reerkooda ama qoyska wasaaradda ayaa tilmaantay in ilaa iyo laga gaara bisha setembar aan la geli karin badda ayadoona tilmaantay in ilaa xilligaasi badda ay tahay mid xidhan keliya waxay sheegtay wasaaraddu in loo ogol yahay badda inay maraan xilligaasi gawaarida ama maraakiibta waaweyn oo ay sheegeen tankooda inuu yahay mid isceli karaa halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka puntland ayaa waxa ay sheegeen inaysan aqbali doonin go-aan kasta oo kasoo baxa baarlamaanka federaalk soomaaliya arrinta ku aadan ka doodista heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya kaasoo lagu go-aamiyey hanaanka doorasho ee sanadkani ka dhacaysa soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka puntland ayaa waxaa lagu sheegay in puntland marnaba aysan aqbali doonin wax kabeddelka heshiiskii magaalada garowe ay ku wada gaareen dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka puntland kaasoo horey loogu heshiiyey qaabka ay noqonayso doorashooyinka dalka ka dhacaya sanadka laba kun lix iyo toban oo loo madalsan yahay kaasoo horey loo sheegay ama loo shaaciyey qaabka uu noqonayo war-saxaafadeed ka soo baxay kadib kulankii toddobaadlaha ee ay yeesheen golaha xukuumadda puntland uu shir guddoominaya cabdiwaa madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ayaa waxaa lagu sheegay inaansi naba loo aqbali doonin wax walbao ka soo baxa go-aankaasi xilli sidoo kale ay sheegeen in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay danaynayaan wax ka beddel lagu sameeyo qaar ka mida heshiisyadii lagu gaaray magaalada garowe baarlamaanka soomaaliya ayaa u xusul duubayo in tiro ka mid a golahagolaha sare ee dalka ama labada aqal ee loo qeybinaya baarlamaanka soomaaliya laga soo dhex muujiyo hanaankii maamulka gobolka waa gobolka banaadir uu ku lahaa dowladda iyadoona dowladda hore ay u sheegtay in gobolka banaadir si kale loo maaray doono balse aanu qayb ka noqon doonin hanaanka aqalka sare ee lagu saleeyey qaabka dowlad goboleedyada sidoo kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalintii shalay ka hor hadlayay baarlamaanka soomaaliya una jeedinayay in si deg deg ay u meelmariyaan heshiiskii hore loogu soo gudbiyey ee ay isla qaateen dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada kaasoo lagu qeexay hanaanka doorashooyinka dalka ee sanadkan in si deg deg ay u meelmariyaan waxuuna madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ka dalbaday mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya in si deg dega arrintaasi wax looga qabto xilli uu sheegay in doorashooyinka ay bilaaban doonaan horaanta bisha sideedaad oo u sheegay in aan waxba lagu dari doonin xilligeeda xilligaasoo la filayo in baarlamaanka soomaaliya la bedelo uuna yimaado baarlamaankii bedeli lahaa taasoo qorshaheeda haatan laga dareemayo magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a caasimadaha maamul goboleedyada dalka ka jira kuwaasoo ku howlan qaabkii loo soo xuli lahaa xildhibaanada baarlamaanka qaybta ka noqonaya qaar ka mida beelaha ayaana haatan wada xodxodsi ku aadan sidii ay durba u soo gudbi lahaayeen dadka u matalaya baarlamaanka soomaaliya waxaana sidoo kale soconaya xulashada odayaasha qaybta ka noqonaya dadka soo xulaya baarlamaanka gabar lagu magacaabo aamino oo muddo laba sana ah u afduubneyd maleeshiyaadka boko xaraam ee ka dagaalama waddankaasi nigeria ayaa waxaa la tilmaamay in laga soo furtay iyadoona gabadhaasi la kulantay madaxweynaha dalka nigeria aamina ayaa kulan la qaadatay madaxweynaha dalkaasi nigeria mohamadu bukari waxayna tilma waxayna ka wada hadleen arrimahii iyo muddadii ay u afduubneyd kooxdaasi gabadhan oo wadata cunug yar oo ay u dhashay mid ka mid a dagaal-yahanada kooxdaasi ayaa sheegtay in dhibaatooyin kala duwan ay la kulmeen muddadii ay u afduubnaayeen kooxda ilaa markii dambe qaar ka mida gabdhaha lagu amray ama lagu qasbay inay guursadaan qaar ka mida dagaalyahanada kooxdaasi waddanka nigeria ayaa weli waxaa lagu laayahay tiro ka mida gabdho gaarigii laba boqol oo ay afduubteen kooxda boko xaraam kuwaasoo qaarkood la sheegay in loo guuriyey dagaalyahano ka tirsan kooxdaasi kooxdan ka dagaalanta nigeria ayaa waxay bahwadaag la tahay kooxda isis ee iyadu sida aadka haatan loola dagaalamayo ee qaybta ka ah ururada islaamiga ee ka jira caalamka kuwaasi oo saameyn adag ku yeeshay siyaasadda caalamka warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha ay qadarinta inaga mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu